siyaasi kasta markuu waddankaas soo fuulabo dawlad kaloo macnaha u nacsiyaa dadka annaga maahan annaga islaam baan nahay dawladaha carabtaha walaalahayna islaamka ah waxaan ka rajaynaynaa inay si nidaam ah ay dalka soomaaliyeed wax uu qabtaan dawlad hebelaa gashe carab hebelaa gashe sida hadda dawladda qadaroo kaleeto ilmay naga qaaday ilmay naga qaaday caawa ilmihii meelay geyda ma haystaa eritreya kula heshiiday marka arrimahaasoo kale waa faragelin adag waaye waxaan leenahay sida turkigo turkishoo kale soomaali ha lagu daydo oo waxaad u qabanaysaan ha muuqdaano carabay waxaad qabanaysaan ha muuqdaano walow hadda cimaaraadkaana eedna ka sheegaynin oo isbitaallo badan hore u fureen oo maaragtay ay hore u sameeyeen tayan naftigooda ciidamadii la burburiyey siyaasaddii hore waa la burshay marka waxay taas keenaysaa maslaxa cusub ninkii soo fuulaba kii hore wuxuu sameeyeyba waxwaayo inuu baabiyo uu isku dayaa war danta soomaaliyeed ha baabi'innaha dawlad kastooo idiin timaado calaqaad aad la yeelanaysaan soo dhoweeyaan idin leeyahay dadkan waa dal soddon sano muddo soddon sano iyo kolkoose burbur iyo dagaallo sokeeyo ku jiray haddana u saa'ida shaati diimeed la wato waxaan leenahay soomaalida meeshaad ka soo geshiin waa bad soomaali meeshaad ka soo geshin waa bad waa dhanaan waxaan leenahay waa isku mid soomaali haddaad wax u qabanaysaan dawladdii islaam oo islaam kale u gargaaraya wax siinayso ama wax u qabanayso ama maaragtay dekadaha iyo adduunku wax walba ay u dhisayso annaga waa soo dhowaynaynaa aad iyo aad ugu soo dhowaynaynaa cid aan colaad la qabna ma leh cid aan wax u qabna ma leh maxaa yeelay horta qofku wuxuu kuu qabanayo keliya waxaad fiirisaa maadaama uu adigu garabkaaga taagan yahay oo mar weliba haddii abaaro kugu dhacaan haddii xowli kugu dhacaan garab kugu siinayo keliya fiiri midda kale haddii uu adiga inuu dhexdiina ka shaqeeyo oo isku dayana kullet waa iska qabanaysaan maxaa dhacay waa qasab taas taas turkiga waa taas anagoo anagu waddankeena khayraadka yaalba turkiga waa u dooranay taas marka micnaheeda ma keenayso maxaad micnaha waddanka waddanka haddaa wax ka soo saarato kabacdi waddan shisheeye waa ka maarmaysaa awalan marka taas hadda ma loo joogo oo aad dareemi kartaa waddan soo dhismaayo waaye marka ha la gaaro markii oo la gaaro waddankaa wax ka soo saarato waddama shisheeye waa ka maarmaysaa marka turkiga iyo imaaraadku waynoo kala sukeeyaan haddii xaqiiqlada xaqiiqda laga warramo annago imaaraadka hadda maanta noo fiican because ani hadda markaa imaaday soomaaliya waxaa arkay burbur badan inaa yacni anaka noo geystay iyo dhibaato badan inay anaka noo geysteen waddamada qaliijka waddamada qaliijkana hal hal aan kalama bixin karin oo kulama sheegi karina because yacni qof walba waddankiisa dhibkiisa iyo rafaadkiisa iyo dadkiisa ma u fiirsan karo